waxaan rabnaa inaan baaq aan la wadaagno dadka soomaaliyeed oo deegaankan degan walaalaha ah reeraha walaalaha oo halkaan degan in la joojiyo xabadda ballamaan lahayn labada dhinac nagana qaadeen ballantaas si ilaahay dartiisa maalmihii hore ugu dambeeya labadii maalin labada reer buu la kulan waxgaradkooda iyo maamuladooda hadday yihiin xildhibaano hadday yihiin maamul degmo raagaceelana waxaan kulan kusoo qaadanay beesha degan ama reerkaas cadalana waxaan ku qaadanay reerka kale iyo bulshada degan oo dhan maanta waxaan la kulanay dhammaan bulshooyinta cadalo dhaqankii matalaya deegaankan shalaytana waxaan la kulanay dhaqanka raagaceelle iyo maamulka iyo xildhibaanka deegaanka sidoo kale xildhibaanka deegaanka waxaan ku kulanay halkaan dhinaca kale waxaa halkaan caawa ila taagan dhammaan maamuladii matalayay dadkan gobolka shabeellada dhexe oo u horeeya gobortooraha waxaa ila taagan wasiirka dibirsiinta wasiirka gaadiidka wasiirka dhallinyarada xildhibaano deegaanadan kasoo jeedo dowlad goboleedka hirshabeelle ah waxaan dhammaanteena ka wada shaqeyhaynaa si kasta oo arrintan loo xallin karo wax kasta oo arrintan u baahan tahayna waxaan rabnaa inaan tala ka gaarno waxaan rabnaa inaan baaq u dirno cid kasta oo ummadda soomaaliyeed ama waxgaradka soomaaliyeed ah inay soo garab istaagaan dowladda hirshabeelle dowladda hirshabeelle oo arrintan ku howlnad maalmihii ugu dambeeyey guddi golo wasiire ah maamulka gobolka shabeellada dhexe heer degmiyo heer gobol xildhibaanada deegaanka deegaan doorashadooda ay tahay intuba waxay ku sugnaayeen goobta wax ka dhaceen waxayna ka shaqaynayeen in arrintan si degan iyo si xasarada loo deji karo iyo si looga hortagi karo waxa maanta dhacay annagoo ku suganna wixii way dhaceen waxaan rabnaa inaan baaq u dirno saraakiisha ciidamada qalabka sido oo ku sugan gobolka shabelle dhexe ama hirshabelle oo dhan waxaan rabnaa inaan baaq u dirno taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan baaq u dirno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan anagoo kaashanayno eedanahay dowladda hirshabelle anagoo wakiil madaxweynaha steedka dowladda hirshabelle hadalkan inaan baaq u dirna cid kasta oo arrintan naga caawi karto